Artspace waxay horumarinayaan farshaxanka guryaha Northrop Grumman. Dhismayaasha labaad iyo saddexaad waxay noqonayaan sideetan iyo afar guri oo isugu jira deegaan iyo goobo shaqo, ayna u dhammaystiran yihiin adeegyada loo baahan yahay kana mid yahay xafiiska maamulka. Dhisme walba waxa u gaar ah meel sawirada, meel weyn oo dharka lagu dhaqo oo ka dhexeeya dhammaan deegaanka, meel lagu shaqeysto oo ka dhexeeya deegaanka, iyo meel lagu xareysto baahiga oo ka dhexeeya deegaanka. Dhismaha saddexaad, meesha fadhiga dhismaha iyo sawirada waxay ku yaalliin dhismaha dhexdiisa waxay u furan tahay dadka ku yimaada wadada Stormwater Street ilaa iyo jaranjarta iyo wadada gaariga jiisaska. Dhismaha labaad waxaa loo naqshadayn doonaa meel loogu talagalay maamulaha guryaha kireeya, jikada, meel sawirada, iyo qol lagu xafido warqadaha boostada. Meeshaasi waxay u furnaanaysaa wadada Stormwater Street waxaana laga sii aadi karaa wadada dadka wada gaariyada jiiska iyo jaranjarta. Dhardhaqida ku taalla dhismaha labaad waxay u furan tahay dadka degan dhinaca waqooyi oo geli kara meelaha la deggan yahay, meelaha lagu nool yahay iyo kuwa laga shaqeeyo ee labada dhisme waxay ka kooban yihiin labaatan iyo saddex guri oo hal hal qol ah, soddon iyo shan guri laba laba qol ah, iyo labaatan iyo lix guri oo saddex saddex qol ah. Meelaha lagu nool yahay ama lagu shaqeeyo waxaa degi doona dadka inkamkoodu dhexdhexaadka yahay boqolkiiba soddon ilaa iyo siddeetan boqolkiiba aaggaas. Dhismaha labaad wuxuu yeelan doonaa afartan guryood iyo meel ay ku wada shaqeeyaan dabaqa labaad ilaa kan lixaad. Dhismaha saddexaad, afartan iyo afar guri iyo meel ay ku wada shaqeeyaan kuna taalla dabaqa koowaad. Sawiradu waxay ku tusayaan sida uu noqonayo ama u ekaanayo dhulka saddexdaas dhisme, iyo weliba kuwa hore iyo meelaha warshadaha oo Artspace dib u isticmaaleen.